ilaahay waa mahadnaqay waxaan marka hore aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan akhyaarta iyo maqaawirtii xisba kulmiyo caawa halka farday dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waana soo dhaweynaya waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa guddiga turxaan bixinta oo dadaal badan sameeyey si waxyaalaha ama sharci ha noqota ama aragti kala duwan la isku qabta ee xisbiga soo dhex in badan isku hawlay inay soo ururiyaan oo isoo mideeyaan waxaan doonayaa in halka sheego xisbi siyaasi ah oo baaxaddaa leh oo dimuqraadi ah inta kulmiye dadku ay ka warwaraanaya adaan kulmiye wuu khilaaf badan yahay wuu ishaystaayo wuu kala dhaqaaqaya waxay ma aha boqol kiiba toban xanafta dimuqraadiyadd waa ay leedahay waa haddii dad kala ra'yi duwan oo ra'yigoodana mideen doonayaa inay intaa iyo inka badanba buuqooda iyo xasaasiyadu noqoto waa waajib marka dadku xor yahay ay fikradu cabirayaan malaha waxaynu kaga dayanaa dimuqraadiyadda maraykanka doorashadii u dambeysay waa arkaysa wixii ka dhacay markii clinton iyo ay shaysteen gabadhii clinton iyo ninka la idhaahdo obama haddana wasiir iyo madaxweyne isu noqdeen xisbi kasta oo dimuqraadiya haddaad adduunka dhegaysato dood adag ayaa ka dhex dhacda guushiisa iyo bisaylkiisa iyo waayo argiisa wuxuu ku jiraa siduu ra'yigaa u mideeyo oo meel wada dhaqaaqo waxaa marag madoona tobankaa sano kulmiya uu jiray dhowr iyo tobankaa sano uu jiray mar walba hawsha soo marta inuu ku dhammaysto midayn iyo inuu meel kala duugo caawana waxaynu soo meerinay oo guul labaad kulmiyo u ah inuu ku midoobay sidii u qabsan lahaa shirkiisa iyo mustaqbalkiisa siduu hirgala inuu ku midooba caawana guul labaad oo isku raaxay waxaan doona halkan aan ka caddeeyo guddida turxaan bixinta qodobada ay soo jeetisay sideeda ayuu xisbigu qaadanayaa oonu ka howlgelinayna marka horena markaan idiin sharaxo ma jirin xisbiga kulmiye kooxo kala mabda ah oo iska horiyey ma jirin qaar beeraysan oo iska horiyey ma jirin dad ashkhaas suncel oo iska horiyey marka shirweynaha la qabanayo distoorka xisbiga ma halkaas misahaas inuu ka yaalla mise saas inuu ka yaallaba qolada guddiduna halka ay ka caawiyeen naga caawiye waxa weeye war waxyaalahaas amru ku jira wixii u bay noola eegeen distoorka iyo shirweynaha sidaynu u hagaajina halkaa u gaarsiin qoladii hogaanku waa idin mahadnaqina dhamaanta hadaad tidhahdeen shanta sana soo socda waa dooran aad iyo aad baan idinku mahadnaqana annagana waxaan waxaana laga rabaa mas-uuliyaddeedii iyo dee abaalka aanoo gasheen dee rag badan oo hallaa jiri oo meel ba ku tartama haddaa isla garateen oona tidhaan shan dambayna wada dee war inagana xil bayna saaran qoladin hogaanka hayday weyn weyn baayna saaran oo waxa linaga daayey hawlo badan taana waa idinkala mahadnaqayna ciddii nooga hadhay iyo ciddii soo qabaqaabisaba aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayna waxaan leeyahay ciddii somaliland neceb ama kulmiye necebe ka nax ciddii somaliland jecel kulmiye jecelayna waa inoo guriye farxad waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga xubnaha xisbiga ee heer kasta leh iyo madaxweynaha oo isaga laftiisu gacan weyn ka geystay sida arrintaa shirku hore ugu qabsoomi lahayd waxaa inoo balana madasha saddex iyo labaatanka iyo guuri xisbiga kulmiyaha wasalaamu calaykum